kulan ciyaareedkan oo lanka magac daray koobka nabada ee langoobadayahaano kumid ee kooxooyinka ka dhisan degmada weejid ee gobolka bakool ayaa weyba gubro ku hayana daafarooshay gudoomiyaha gobolka bakool wasiirka wasaaradda arrimo guda koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinta degmada iyo qeybo shalduwan ee bulshada inka horeyn gudoomiyaha degmada waajid ee gobolka bakool maxamed macalin yuusuf ayaa weyba use ku hadlay ujeedka iyo muhiimada la kulay kulan ciyaareedka reewejid weybaan sheegay hange oo meelan dhagax dhikaanay ama la dhikaayo mudana wasiir boorka la dhejiyay isxilqaagna ka tilmaamani garoonka kubadda cagta macnihii dadka marka la dhiso haddee wawiinan lahayti run ahaantii wawiinna etab waaba etab marka way kale la tilmaamayay way kale la tilmaamayay oo dadka markaasi kakashogaayena may lankan dhalinyaro mid aada hayte mise unugansadee waa waaladi may walaan oo mashruuc la ninhayn walaa sheegahay macnihi wal oo saka suurta galaayaan yaa micnii inta badan liswarsadaay marka ilaahay ka mahadsan ini laka guulaysadii galabtan horta ana dankala ma lahayna ulijeed kalena ma lahayna lankii garoonkan dartiis ama nihamadaay ama iska galaani ama inshagada ini si lan hagaajiyo iska qobsadaanina dhallinyaradan iyo jiilkan iyo degmada weejid sharaftiya salay ku fadaani unhooba maamulena dankala ma lahayn marka way faday ini ada hortaanka maanaga bulshaweynta degmada weejid antiibo wanaagi iyo samaha jeel iyo dhallinyarada hoggaan oo lambar koowen eyin hortaanka maad naga mudana wasiir garoonkii oo kubadda cagto daahfursha ini ada lambar koow ada wasiirkan horey nagatay ada daahfurahayta galabtan sanaka daahfurni dhanka kale gudoomiyaha gobolka bakool yoweybuuse ku hadlay muhiimada yeelata kulamada ciyaaro ee langowda u dhallinyarada jeelibacda isboortiska geeka in wali daahfurahayne lam armood yaan iska jarta tan koowaad walib waha in inta isbartiimadii lidaha furo in iska yalla ka dhasi maanaa wali dheray tafag tafag badati rooba nagdaase dhere halaal doorar laka darya antun wal dhisu koran koowaata sida gudoomiyaan sheegay walmay wabadu koran lahay haddina nii seedon walaadhag wabadu kor hoob ilaahayr ka gudoomiye gobol ahaan wali unin dadaalo doonay sidii tarbuunki ee ku qaadan lahayn sidii roogi linghela lahay in isanka ciyaara sanlin sameey lahay ka gobolka bakool ahaan dhan wali rajaana inta degmada weejid kadaysada doonaan oo iska walka gobsada doonaan koobkan koobkan wali linka maga daray nabadda biskab yaa linka maga daray ama wali dheere in koobka nabadda dheere waliba sportiska mase bahda in dhalinyarada wali lena isagana nabadda qayb ku haada nabadda maanaa sportiska maanaa in qabiilba mee maanaa kooda sin isrijiyaraasa silin dhiilow kooxya silin iska aadiyow dhalinyaro silin isfahansiyin qabiilba mee sisaas qabiilanin hayna wali rajeeyane antiisiina nabadilan barkooku weelatan ka dambeyntii wasiirka wasaaradda arrimo guda koonfur galbeed soomaaliya cabdilaahi xaaji xasanow iyo weyba uuse bulshadan ka baagay in lagu wada shaqeeyo amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada may rajeeyane ilaahiyadisay waa guud ahaan garoonka geekan lasokooya ciyaaro lagdheerohay may abaabulay wasaaradda arrimaha gudaha iyo tiimka la jara ujeedadkana may ataha inayoonay koob nabad elodhika oo dhalinyarada ka tartamaan oo afar kooxood ka tartamaan oo tii guulaysatoona yaa la siiyey abaalmarin la siiyey taasoo oo lanka maga daray koobkii nabadda taasi waa markii dhalinyarada jiyaan nagana waay oo aana kufaalaga ciyaaro waa mara hota waa manabad jarnantabaysa koorifan ثانيا ciyaarta naftiga may tusaalahan ataa maamulka la sheego iyo dowladnimada tusaale kale marfalaatana tusaale leh tubikow tubikow labaatiin laba maxaa kooxood mase tiim e lanko oo arbitraa ka dhex jira usii maamule fararad iliyaha wala abadjeeli biyo subiyona weele kulami ciyaaro ee langobdo dhalinyarada jeel sborteska iyo way basheenayana isdhexgal bulsho